بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شطى رحمه الله تعالى فصل في بيان أوقات الصلوات الخمس فصل هذا متكن فاصل محدح كلا سعره في بيان أوقات الصلوات صلاةها واختيال كودي عدين تودي أيو فسلي صلاةها سؤال خمس شنتها sheekhu bacdamaa uu inoo soo dhammeeyey najaasaadka iyo axkaamtoodii halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka bilaabo owqaadda salaadaha la tukado iyo owqaadda sharcigu uu xadiday ee salaaddii la tukan karo wakhtigaa haddii laga hormariyana salaaddu aysan ansixaynin haddii wakhtigii laga diba mariyo oo markuu tegey ka bacdi qofku uu salaaddii tukadana dembi uu ku dhacay awqaaddaasuu sheekhu noo sheegi doonaa raximahu اllahu tacaala wuxuu ku yidhi sharaxu wa inamaa sadara kalakhariina sida culimmada intooda badanba ay ku bilaabaan sheekhu wuxuu hormariyey tabacan lishaaficiy isagoo raacaya imaamu shaafici radia allahu tacaala canhu alkalaama cala asalaa inuu salaaddii marka hore uu ka hadlo ayuu soo hormariyey bibaxhi almawaaqiit si uu sheekhu u baaro awqaadda salaadda liannaha maxaa yeelay awqaadda salaada min ahami shuruudihaa shuruudda salaada waa midka ugu muhiimsan wey id bidukhuulihaa dukhuuli alawqaad awqaaddaasi markay soo galaan ayaa tajibu salaaddu ay waajibtaa wa bikhuruujihaa awqaaddu markay baxdana tafuutu salaaddii way tagtaa oo wakhtigu markuu yimaado oo wakhtigii salaada la gaaro markaasaa salaaddu ay waajib kugu tahay wakhtigii hadduu baxana markaasaa la dhihi karaa salaaddii way kaa tagtay marka maadaama uu yahay shardiga ugu muhiimsan shuruudu salaad ayuu sheekhu wuxuu bilaabay wakhtiga salaada inuu caddeeyo waaclam ogaaw ana almafruudaati alcayniya min asalawaat faradka cayniga ah ee salaadaha fii kulli yowmin waleyla khamsun macluumat min addiini bidaruura waa shan salaadood oo diinta looga ogaaday daruuri oo qof waliba ahee muslima uu og yahay fa yakfuru waxaa gaaloobaya munkiruhaa qofkii inkira oo yidhaaha salaadu waajibba iguma aha salaaddii waajibba iguma aha yidhi isagoo qangaar ah fa hiya salaadu cimaadu diini waa diinta dhan tiirkeedii wa afdalu shacaa'iri sharci almatiin sharcigii la adkeeyey waxa weeye astaamaha lagu yaqaano astaanta ugu fadliga badan waafdalu acmaali lbadan bacda shahaadateyn markii shahaadateynka laga soo tago towxiidka ka bacdi waa cibaadada ugu fadliga badan ee ilaahay loogu dhowaado shahaadateynkaasoo almadkhuuli bihaa fi lislaam ee islaamka lagu soo galo shahaadateynka islaamka lagu soo galo cibaadada ku xigta waa salaada kamaa habata fii sunani sayidi alanaam sida nebiga sala allahu calayhi wasalam sunnooyinkiisa ku sugnaaday waalmuwaadabatu calayha salaadaha oo la joogteeyo wakhtiga ugu habboona lagu tukado calaamatu kamaali aliimaan waa calaamad tusinaysa qofka iimaankiisu inuu kaamil yahay wa ihmaaluhaa salaada oo laga tago oo la dayacana min acdami alcisyaan caasinta ilaahay lagu caasigaroobo midda ugu weyn waqad saxa can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa mujtabaahu rasuulkii ilaahay uu doortay waxaa ka ansaxay bayna alkufri waaliimaan gaalnimada iyo iimaanka waxaa u dhexeeya tarku salaa salaadda oo laga tago qofku salaadda hadduu ka tago waxa weeye waa gaal gaal wey salaadda hadduu isaga tago calaa madhabi bacdi alfuqahaa sida imaam axmed oo kale wuxuu leeyahay salaadda xataa wehsi hadduu uga tago waa gaal baynamaa imaamu shaafici raximahu llahu tacaala isagu uu leeyahay hadduu qofku wehsi uga tago waa caasi muslim ah waa muslim caasi ah laakiin hadduuba inkiro wujuubkeeda oo uu yidhaaho waajibba iguma aha isagoo qangaro shuruuddii laga helay markaasuu gaaloobi uu leeyahay imaamu shaafici raximahu llahu tacaala walaxaadiidu alwaaridatu fii fadlihaa axaadiista ku soo aroortay salaada fadligeeda wataxriidu calaa ficlihaa iyo salaada samaynteedoo laysku booriyey والزجر عن إهمالها صلاة كتجدد ولا سك عنانتي والوعيد على إقفالها صلاة كتجدد ولا سجوها هنجبي أكثر وأحاديث تاشي ويكفر بدنتها من أن تحصر إلا صوكوبه وأشهر أحاديث ويكعن ما بدنتها من أن تذكر إلا الشيخ في بيان أوقات الصلوات الخمس وقت الظهر وقت الظهرك من زوال الشمس قرحد الزول ديدا لقب اللعبو إلى مصير ذل كل شيء شيء كستهوس كيسا أهان شديسا إلى لقاقارو مثله مثل الشيء شيء كلا وهذا لا إكاده شيء والبهوس كيسا ولا إكاده غير ذل الاستواء ekaanshaha hooskiisa ma ahan sheekhu wuxuu bilaabay awqaadda salaaduhu ay galaan inuu noo caddeeyo wuxuuna ugu soo hormariyey salaada duhuriga wakhtiga ay soo gasho iyo salaada duhurka wakhtiga uu baxo wuxuu ku yidhi sheekhu wakhti duhri wakhtiga duhurku markuu gelayo uu bilaabmayo min zawaali shamsi qoraxda zuuliddeeda laga bilaabo zuulidda maxaa loola jeedaa ay mayluhaa can wasadi samaa waa qoraxdu bartamaha cirka inay wax yar ka sikato oo ay uga sikato dhinaca qorax dhaca qoraxdu marba haddii bartamaha cirka ay ka dhaqaaqdo oo dhinaca qorax dhaca wax yar ay u sikato haadaa waqtu dukhuuli salaati duhri waa wakhtiga ugu horeeya oo salaatu duhri la tukan karo waana wakhtiga la yidhaaho waktulfadiila oo uu ku ajir badan yahay qofkii wakhtigaas salaaddii duhurka tukada uu ka ajir badan yahay wakhtigaas ka bacdi qofkii salaadda duhurka tukada maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey ayu lacmaali afdal acmaasha yaa ugu fadli badan nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi alsalaatu calaa wakhtiha salaadoo wakhtiga ugu horeeya laga tukado ayaa camalka iyo cibaadada ilaahay loogu dhowaado ugu fadli badan marka wakhtigaa qoraxdu ay ka sikato bartamaha cirka oo dhinaca qorax dhaca wax yar ay u sikato oon badnayn wakhtigaasaa waxaa la yidhaha wakhtu zawaal wakhtu zawaal wakhtigaasaa la yidhaha waa wakhtiga duhurku uu gelay goormuu baxaa duhurkuna goormuu tegi ilaa masiiri dilli kulli shay shay kasta hooskiisa ahaanshadiisa ilaa laga gaaro midlahu midla shay shaygoo kale uu noqdo hayra dilli listiwaa ekaanshaha hooskiisa ma ahan oo ulajeeddada waxaa weeye sheekhu wuxuu rabaa inuu noo caddeeyo wakhtiga duhurku uu tegayo wakhtiguu duhurku tegayo waxaa weeye wuxuu ku yidhi sheekhu shay walba iyo hooskiisu marka ay sinaadaan markaa duhurku waa tegi markii laga jaro hooska la yidhaaho dillu listiwaa yacni dilligan la yidhaaho dillulistiwaa maxaa loola jeeda ulajeeddada waxaa weeye hoosku wuxuu maraa maraaxil maraaxiluu maraa hoosku wuxuu maraa marxalatu اlisdiyaad wa marxalatu altawaquf wa marxalatu annaqs saddexdaas marxalo ayuu hoosku maraa marxalatu lisdiyaad waa marxalo hoosku uu sii ziyaadayo sii weynaanayo oo tusaale ahaan haddii qoray oo kale bannaankaa aad taagtid qoragii iyo hooskii waxaa sii dheeraanay hooskiiyaa sii fiday oo sii dheeraanay marxaladaas waxaa la yidhaha marxalatu lisdiyaad waa marxalo hooskii ziyaado uu ku socdo ziyaado marxalana waxaa la yidhaha marxalatu annaqsi waa marxalad hoosku uu sii yaraanayo sii nusqaamayo oo uu sii gurmayo sii aruurayo marxaladna waxaa la yidhaahaa marxalatu tawaquf waa marxalad ziyaadana aysan ku soconin nusqaanuna aysan ku soconin oo hal meel uu taagan yahay ziyaa laa ziyaada walaa nuqsaan naqsina ma jiro ziyaadana ma jirto saddexdaas marxalo ayuu hoos ku leeyahy haddii marka marxalada ah marxalada haddii hooskiiba naqsi uu jiro hooskii haddii naqsi uu ku socdood aragtid qoragii taagnaa iyo hooskii inuu hoosku soo yaraanayo hoosku inuu soo yaraanayo marxaladdaa haddaad aragtid fa haadaa marxalatun qabla zawaal marxaladdaas waa marxalo duhurkii aan la gaarin waa qabla zawaal qabla zawaal wey marba haddii aad aragtid isagooba naqsi uu ku sii socdo hooskiiyuu soo nusqaamaya haddaad aragtid duhurkii lama gaarin waxaa la yidhaha marxalo qabla zawaal haddii marka uu tawaquf sameeyo mana ziyaadayo hooskii mana nusqaamayo waa istaagay ziyaadana ma lahan nusqaanna ma samaynayo marxaladaa istaagga uu sameeyo tawaqufka uu sameeyo hoosku waxaa la yidhaha waa marxalatu listiwaa waa meesha sheekhu ku leeyahay marka duhurka uu tegayo aada cabiraysid oo qoragii iyo hooskii ay isla ekaadaan oo lagu leeyahay duhurkii wuu tegey waxaad ka jari marxaladii hoosku uu istaagay markuu hoosku istaagayey wixii yaraa oo ku aruursanaa qoraga hoostiisa ku aruursanaayo bartamaha cirka markay qoraxdu bartamaha cirka ay maraysay hooskii joogay waad ka jariyu ku leeyahy marka haddiiba tawaquf la marayo hooskii uu istaago biduuni ziyaada walaa naqsi ziyaadana aysan ku socanin nusqaanna aysan ku socanin waxaa la yidhaha marxalat اlistiwaa waa bartamihii mari qoraxdu cirka bartamihiisii ayay mari haddii marka uu ku socdo ziyaado hooskii ziyaada ku socto waaba sii dheeraanoo qofkii iyo hooskiisii hooskiiyaa dheeraanaya qoragii meesha aad ka taagtay iyo hooskiisii hooskiiyaaba sii dheeraanaya marxaladaas waxaa la yidhaha waa marxala maa bacda zawaal waa wixiiba duhurka ka sii dambeeyo galabtii iyo laga gaaro hoosku ziyaado dheeruu ku socdaa qofka iyo hooskiisii waxaa sii dheeraanaya mar walbaba hooskiiyaa sii tegay ilaa uu ka gaaro mararka qaar qofkii iyo hooskiisu inay laba jibbaar ay noqdaan oo hooskaagiiba uu kugu laablaabmo adiga intuu kaa dheeraado hooskaagii laba jibbaar iyo ka sii badan uu hooskii noqdo marxaladaas waxaa weeye waa wixii ka dambeeya bacda zawaal waa duhurkii iyo ka bacdi wixii ka dambeeya hoosku uu sii ziyaadi ilaa laga gaaro casirkii ilaa gabalku sidaa uga dhaco ziyaadu ku jira marka marxaladaas waa midda sheekhu uu ku leeyahay hayra dilli اlistiwaa ekaanshaha hooskiisii waad ka jari ekaanshaha hooskiisii markii aad ka jartid qoragii iyo hooskii markay sinaadaan fa haadaa aakhiru duhri duhurkii wuu tegey markaas waqtu اlcasri waqtiga casirku min bacdi waqti duhri waqtiga duhurka ka bacdii u ahaaday ilaa guruubi الshamsi ilaa qoraxda dhicitaankeedii laga gaaro oo ulajeeddada muxuu ula jeedaa sheekhu min bacdi waqti duhri min bacdi waqti duhri ulajeeddada waxaa weeye hooskii iyo qoragii way sinaadeen biadnaa ziyaadatin fi dil laakiin hooskiiyaa wax yar ziyaaday haadaa awal waqti salaati اlcasri haddii qoragii iyo hooskii intay isla sinaadaan wax yar uu hoosku ziyaado waa shardi wax yar inuu hoosku ziyaado oon badnayn wax yar hoosku hadduu ziyaado fa haadaa awal waqti salaati alcasr salaaddii casirka markaasaa ugu horraysa goormaana aakhir ah goorma aakhira oo casirka la leeyahay lama tukan karo ilaa guruubi shamsi wuxuu ku yidhi sheekhu ilaa guruubi shamsi ilaada waxay faa'iideysaa alintihaa wixii inay dhammaadeen liannahu intahaa waqtu alcasri waqtiga casirkaa meeshaa ku gebagaboobay oo dhammaaday ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeedii laga gaaro qoraxdu hadday dhacdana intahaa waqtu اlcasr waqtigii casirku uu dhammaaday waqtulmaqribi waqtigii maqribkuna min guruubi الshamsi qoraxda dhicitaankeeda laga bilaabo ilaa maqiibi الshafaqi ilaa iftiinka dhicitaankiisa laga gaaro iftiinkaasoo alaxmari ee guduudka ah nuurka guduudka ah ilaa uu ka baabao laga gaaro halkanna wuxuu rabaa sheekhu inuu kaaga sheego wakhtiga ugu horeeya maqribka ee la tukan karo iyo wakhtiga maqribka uu tegayo oon la tukan karin wuxuu ku yidhi sheekhu waktulmaqribi min guruubi shamsi laga bilaabo qoraxda dhicitaankeeda laga bilaabo mintaas waxay faa'iideynee alibtidaa liannahu ibtidaa'u waqti اlmaqrib waa waktiga maqribku xilliguu bilow yahay ama uu kow yahay gabolku haddiiba aada hubsatid qoraxdii inay dhacday aada hubsatid waa maqribkii waa tukan kartaa goormuuna dhammaadaa goormuu dhammaadaaho salaadda maqribka la leeyahay lama tukan karo ilaa maqiibi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro ilaa maqiibi shafaqi ilaa iftiinka dhicitaankiisa laga gaaro iftiinkaasoo alaxmari ee guduudan markii gabalku uu dhaco gudguduudka cirka meesha gabalku qoraxda u dhacday gudguduudka ku sawirmayo guduudkaasi markuu baaba'o intahaa waqtu lmaqrib waqtigii maqribku uu dhammaaday waqtulcishaay cishaha waqtigiisiina min maqiibi shafaqi nuurka dhicitaankiisa laga bilaabo nuurka dhicitaankiisa laga bilaabo ilaa طuluuci اlfajri ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro nuurkaasna waxaa loola jeedaa alaxmar nuurka guduudan dhicitaankiisa laga bilaabo ilaa طuluuci اlfajri ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro fajarkaasoo athaani ee labaad wuxuu rabaa sheekhu inuu kuu caddeeyo wakhtiga cishaha wakhtiguu bilaabmayo cishaha la tukan karo iyo wakhtiga cishuhu uu tegayo oo la dhihi karo cishihii ma ansaxayo lama tukanayo wuxuu ku yidhi sheekhu cishuhu wuxuu bilowdaa nuurka guduudan ee gabalku markuu dhaco cirka ku sawirmayo dhinaca galbeedka oo qoraxdu ay u dhacday nuurka guduudanu ku sawirmayo nuurkaasi markuu baaba'o fa haadaa awalu bidaayati waqti alcishaa wakhtiga cishaha xilliga uu bilaabmayo wakhtigaas goormuuna baxaa oo la dhihi karaa cishihii lama tukan karo ilaa duluuci alfajri athaani waa fajarka labaad dhalashadiisa ilaa laga gaaro oo fajru thaani wuxuu ka ixtiraasi sheekhu alfajru alawal wuxuu ka ixtiraasi alfajru alawal fajar awala waxaa jira iftiin midka salaada subax fajarka salaada subax lagu tukanayo intaan la gaarin iftiin yar oo lagu sirmaa jira oo yimaada iftiinkaasi marka iftiin baahaya ma ah oo dhulka dhan ku wada baahaya ma aha isagoo wuxuu yimaadaa mustadiil ah oo dheer uu yimaadaa mana isfidiyo isla markiina gadaashiisa waxaa imanaysa oo la soo cirbinaya mugdi maba sii daahayo waa wakti yacni aada u yar ayuu joogaa mana baaho kaasoo kale loolama jeedo yacni fajru thaani kaas waxaa la yidhaha alfajru اlkaadib wakhtigii cishuhu waa baaqi marba haddii iftiinkaasi uu yahay fajru اlkaadib oo mugdiba uu la cirbinayo oo mugdigii gadaashiisa uu imanayo weli salaadii subaxu ma dhalan waxaa baaqi ah wakhtigii cishaha laakiin midkan la leeyahay wakhtiga cishuhu uu ku dhammaaday waa fajarka la yidhaaho alfajru الsaadiq ama alfajru athaamin waa midka iftiinka baahaya oo dhulka dhan ku baahaya ka bacdina mugdi kaleba aadan arkaynba oo waagiiba uu isi soo taray waagii isi soo taray kaasa waxaa la yidhaha waa alfajru saadiq waana midka uu ku gebagaboobayo oo uu ku dhammaanayo wakhtiga cishaha oo cishahaba wakhtigaa haddii la gaaro aan la tukan karin waqtu subxi wakhtiga subxuna min alfajri fajarka saadiqa laga bilaabo ilaa duluuci shamsi ilaa qoraxda dhalashadeeda laga gaaro wuxuu ku yidhi sheekhu wuxuu rabaa inuu kuu caddeeyo salaada subxiga wakhtiga la tukan karo bilowga hore oo wakhtigeeda uu soo gelayo wuxuu ku yidhi wakhtu subxi wakhtiga subaxa min alfajri fajarka laga bilaabo min duluuci alfajri assaadiq ayuu ula jeedaa fajarka runlowga ah dhalashadiisa laga bilaabo fajarka runlowga ah oo dhulka dhan ku baahaya oo iftiinkuna uu isi soo tarayo oo mugdiba gadaashii aadan arkaynin kaa markii la gaaro fa haadaa awalu waqti salaati subxi salaadda subaxa wakhtigaasay dhalataa oy bilow ku tahay goormayna dhammaataa salaadda subaxa oon la tukan karin ilaa duluuci shamsi ilaa qoraxda dhalashadeeda laga gaaro qoraxdu hadday soo baxdo salaaddii subaxu way dhammaatay lama tukan karo sidaasuu sheekhu wuxuu inoogu caddeeyey owqaaddii shanta ahayd owqaaddaa shanta ah marka oo sharcigu sidaa u caddeeyey waa owqaadda qofka xadarka jooga ee magaalada joogana uu ka faa'iidaysan karo waana habab iyo asaaliib uu ka faa'iidaysan karo qofkii baadiyaha jooga qofkii baadiyaha jooga isagoo beertiisa iska falanaya ayuu qoray meeshaas taaganaa beerta dhexdeeda beerta dhexdeedii ayuu qoraysaas u cabirana markaasuu qorogaas uu taagtay ayuu wuxuu ku ogaanaa owqaaddii wakhtigii duhurku ku cabirana wakhtigii casirku ku cabirana maqhribkii haddii la gaarana wuxuu fiirinaa qoraxdii hadday dhacday waa tukana cishihiina wuxuu ku cabiranaa nuurkaa guduudani ma baaba'ay hadduu baaba'ay waa iska tukanaa cishihii tukana salaada subaxana wuxuu fiirsanaa iftiinkaa soo dhashay bis marka sharciga maadaama ummadda dhan uu u siman yahay oo qofka magaalada jooge wax aqriyi kara iyo qofka miyiga joogo baadiyaha joogo oo weligiis laa yaktub walaa yaqra' ay dhici karto inuusan waxna aqriyi karin waxna uusan qori karin maadaama sharcigu dadka dhan uu u siman yahay calaamaadka iyo mawaaqiitu salaad waxaa laga dhigay waxyaalo dadku ay ku siman yihiin guud ahaanba amaa taqaawiimta hadda la sameeyey taqaawiimta hadda la sameeyey casriga oo qaarkood lagu soo shibay googlaha lagu soo shibay oo maalan taqwiimkan hadda googlaha lagu soo shubay oo loo loo yaqaano macro qibla macro qibla midkan la yidhaaho ama midkan la yidhaaho connection qibla qibla connection iyo macro qibla waa laba kambani waxay keeneen mawaaqiitu salaad dunida oo dhanay cabireen adduunka dhanay waxay ka cabireen qofku meel walbuu adduunka ka joogo inuu intuu fiirsado maamkaas uu fiirsado uu ku ogaan karo awqaadda salaad marka nidaamkaas oo la yidhaaho macro qibla iyo midkan la yidhaaho isaguna qibla connection la yidhaaho labadooduba waxa weeye ikhtilaadaa ku jira ama waxaa ku jira idiraab ma saxna midka saxan oo aqrab ila sawaab ah waa midkan saacaddan la yidhaaho saacatu اlfajr mawaaqiidda cabirka lagu cabiray saacaddan la yidhaho saacatu اlfajr kaasaa ka habboon kambanigaasaa ka habboon kambaniyaashan la yidhaaho macro qibla ama connection qibla la yidhaaho waxaa ka wanaagsan midkan yacni saacaddan la yidhaaho saacatu اlfajr taasi inta badan iskhilaaf ma laha amaa kuwan hadda moobeellada noogu jira oo moobeellada lagu soo degsado markaad fiiriso laba moobeel ama saddex moobeel aada isdhinac dhigtid waxaad arki iyagoo iskhilaafay waa macro qiblihii naftiisii macro qibla awqaaduu leeyahay connection qibla midka la yidhaha isaguna awqaaduu leeyahay qiblana wuu leeyahay qaybta awqaadda markaad fiirisid ildiraaba ku jira laba moobeel ama saddex moobeel markaad isdhinac dhigtid oo qof walbaa kambanigaa wax uu sameeyey ay ugu jiraan waxaad arki tusaale ahaan yacnii waxaa u dhexeeya farqi ugu yaraan shan daqiiqo ilaa lix daqiiqo qaarkood salaadaha waxaa u dhexeeya afar daqiiqo lidaalika marka lama ictimaadi karo nidaamyaalkaas laakiin aqrab ila alictimaad waxaa ugu dhow saacaddan la yidhaha saacatu lfajri iyagu inta badan ildiraab ma lahan ildiraab ma lahan waxaa la tajribeeyey awqaadda inay ka run sheegayso waxaa kaloo iyaduna ildiraab uusan ku imanaynin oo isaguna cabirkiisu uu aada u wanaagsan yahay nidaamkan mawaaqiidda oo uu sameeyey sheekhan la yidhaaho sheekh abba raximahu اllahu tacaala oo masaajidda qaarkood ku dhegan iyaguna isaguna ildiraab ma laha maxaa yeele waa qawaacid sheekhu uu sameeyey intan saacadahanba la baran ka hor ayuu sheekhu wuxuu sameeyey mawaaqiidda salaada muqdisho wakhtiyada ay gelayso waa saacadda yacnii midda hadda noogu dheganba masjidkan wey midda masjidkan warqadda hadda masjidka ku dhegan waa warqaddii uu sameeyey sheekh abba raximahu اllahu tacaala iyaduna waxay waafaqsan tahay ilaa wakhtiyo yar oo naadira maahane waxay waafaqsan tahay saacatu اlfajri saacaddan la yidhaha saacatu اlfajri ayay iyaduna waafaqsan tahay ilaa axwaal naadira maahane axwaal naadira amaa connection qibla iyo macro qibla iyo kambaniyaashaas waxaa ka yimid khalad fara badan faslun fii bayaani اlawqaat allatii tukrahu الsalaatu fiiha faslun haadaakani faasilun mid wax kala saarow fii bayaani alawqaat wakhtiyaalka caddayntooda ayuu u fasaliya allatii awqaaddaasoo tukrahu salaatu salaadda la kahanayo fiiha awqaadda dhexdeeda salaadda lagu kahanayo fasalkan sheekhu wuxuu inooga hadli doonaa raximahu llahu tacaala wakhtiyaal ay xaaraam tahay salaadda in la tukado lacalla qofku hadduu isku dayo awqaadda inuu salaad tukadana salaaddu aysan ka ansixaynba xaaraamna uu ku dhacay oo dembi uu ku dhacay wa khamsatu awqaatin shan wakti taxrumu salaaddu waa xaaraan walaa tasixu fiiha fi alawqaati alkhams wakhtiyaalkaas shanta ahna annaafilatu sunnadii ma ansixayso allatii sunnadaasoo laa sababa wax sababa lahaa sunnadaas aysan u sugnaanin sababkaasoo mutaqadimun hormaray aw muqaarinun ama mid la xidhiirsaday uusan u sugnaanin fii kayri makata maka kayrkeed ayay xaaraam ku tahay salaadaha sunnada ah oon sababka lahayn in la tukado wuxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala awqaad shan ah in la tukado waa xaaraan oo salaada xaaraamta noqonaysana waa salaad wax sababa aan lahayn salaad sunno ah oo wax sababa lahayn laa mutaqadim walaa muqaarin yacni sabab mutaqadimana male sabab muqaarinana male waa salaad adigu aada isaga cibaadaysanaysa od iska daldalaysa maxaa yeelay salaadda mar walbaba waa lagaa ajir siin oo khayr iyo ajir iyo hawaab iyo ridaha ilaahay aad ku gaari laakiin bishardi inaysan dhicin shantan wakti shantan wakti wixii ka soo haray salaad bilaa sababa waad iska tukan kartaa oo cibaado ah laakiin awqaadan shanta ah salaad aan sabab lahayn lama tukan karo waxaa la tukan karaa salaaddu haddii ay leedahay sabab mutaqadim sabab hormaray maalan salaad aada soo qaldaynayso oo kale salaad aada soo qaldaynayso oo kale waa tukan kartaa haddii sababku uu yahay sabab muqaarin ah sababku hadduu yahay sabab muqaarin ah oo markaas la xiriirsadaba hadduu yahana waa la tukan karaa maalan sababka muqaarinka waxaa ka mid a salaaddii salaadaha salaatuduxada la yidhaah oo kale ayaa ka mida salaadihii ciidda oo kale ayaa ka mida waa la tukan karaa sababay leeyihin owqaadna way leeyihin owqaaday way leeyihin kuwaas marka waxa la diidayo waxaa weeye sababba ma lahan wax sababa haba yaraatee salaaddu ma lahan lama ogola shantan wakti in la tukado ama sabab way leedahay laakiin sababku yaa wuxuu yahay sabab muta'akhir ah oo dambeeya sheekha marka shaarixa uu ku misaalino wuxuu ku leeyahay imaa an laa yakuuna lahaa sababun aslan wax sabababa ma leh tusaale ahaan ka nawaafil almudlaqa waa sunno aada iska daldalaysa wa minhu waxaa ka mid ah salaadaha aan sababka lahayn salaatu tasaabiix ow lahaa sababun muta'akhir ama sabab way leedahay laakiin sababkeedu waa sabab dambe wadaalika ka ragcatay istikhaara waa labada ragcood salaatulistikhaara oo kale sababkeedu waa muta'akhir maxaa yeele waxa aad ku raadinayso waxaa weeye waxa kuu soo socda inay khayr kuu yihiin iyo inaysan khayr kuu ahayn taas weya wax dambe waxaad raadinayso wa ixraamin labada ragcoo sunatulixraamka ee xajka xidhashadiisa laga hormariyo iyo cumrada xidhashadooda laga hormariyo iyagana sababkoodu waa muta'akhir shantan wakti lama tukan karo fa kharaja waxaa baxay maa lahaa sababun mutaqadim salaaddu hadday leedahay sabab hormartay waa la tukan karaa shantan wakti ka faa'itati salaad kaa tagtay oo kale walow naafila itakhadahaa wirdan haba noqoto salaad sunno ah oo kaa tagtay oo wirdi aad ka dhigatay wa ragcatay dawaafin dawaafka labadiisii ragco oo kale kacbadii waad soo dawaaftay maxaa sunnaa laba ragco inaad tukatid labadaa ragco iyaguna waxay leeyihiin sabab mutaqadim wa wuduu'in labadii ragco weyseqaadkii waad soo weyse qaadatay weyseqaad kasta waxaa sunnaa laba ragco inaad ku tukatid ayaa sunno ah labadaa ragco iyaguna sababkoodu waa mutaqadim waistisqaa roob doontii oo kale wa taxiyatin taxiyatulmasjidkii wa kusuufin madoobaadkii wa ka salaati janaaza salaatuljanaaziya oo kale waxaasoo dhan sababkoodu waa mutaqadim walow calaa qaa'ibin qof maqanba ha lagu tukanayo wa ka sajdati shukrin sujuudu shukrigii oo kale aw muqaarin ama salaaddu waxay leedahay sabab markaa la xidhiirsaday ka mucaadatin salaaddii la soo celinayo oo kale litayamumin booraysi darteed loo soo celinayo ow maca jamaaca ama jamaaco tukanaysaad aragtay markaasaad ku jamaacaysatay walow imaaman qofku imaamba ha noqdo hadduu doono wa ciidin salaaddii ciidda oo kale wa duxaa salaaddii duxadii oo kale kamaa fi tuxfa salaadahaas oo kale waa la tukan karaa haddii salaaddu ay leedahay sabab muqaarin ama sabab hormaray laakiin maxaa la diidi laba shayaa la diidi salaadaan wax sababa lahayn iyo salaad sabab le laakiin sababkeedu uu yahay muta'akhir fii hayri makata maka kayrkeeda ayaa salaadaasi ay xaaraam ku noqotaa shantan wakti fii hayri maka la yidhi maxaa baxay waxaa baxay magaalada maka almukarama magaalada maka almukarama fii ayi waktin waa lagu tukan karaa xataa shantan wakti oo aanu leenahay salaaduhu waa xaaraam haddii yacni sabab mutaqadima aysan lahayn ama sabab muqaarina aysan lahayn maka almukarama xaramkaas wakti walba waa bannaan tahay in salaadda lagu tukado bacda salaati subxi shantii waktiyuu noo sheegi marka sheekhu oo salaadaha aan sababka mutaqadimka iyo sababka muqaarinka aan lahayn ay xaaraam noqonayeen bacda salaati subxi salaatu subax ka bacdi ayaa salaaddu ay xaaraam tahay aan sababka lahayn in la tukado xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo dhalato salaaddii subaxa waa tukatay salaad aan sabab mutaqadima lahayn ama sabab markaa la xidhiidhsaday aan lahayn xaaraan wey ma tukan kartid bacda salaati subxi ilaa qoraxdu ay ka dhalanayso wa bacda alcasri casirka ka bacdina waa xaaraan in salaad la tukado waa xilliga haddaanu joogno oo kale kitaabka akrinayno hadda maxaanu joognaa bacda alcasri bacda alcasrigaan joognaa salaad aan sabab mutaqadima lahayn walaa sabab muqaarina aan lahayn lama tukan karo xilliga oo salaad waan iska daldali aada leedahay wax sababa male ad iska tukan xaaraan wey ila alisfiraari ilaa jaalla noqoshada laga gaaro ilaa qoraxdu markay sii dhici rabto midab waxay bixisaa jaallo ah ilaa wakhtigaa laga gaaro xaaraan wey wa cinda duluucihaa duluuci shams qoraxda dhalashadeeda agteedana waa xaaraan qoraxdu markay soo dhalan rabto xataa tartafica ilaa qoraxdu ay soo kor noqoto ka rumxin ka qadri rumxin waran qadarkiisoo kale ilaa ay soo kor noqoto waa xaaraan qoraxdu markay soo dhalan rabto salaadaan sabab hore lahayn sabab la xidhiidhsadana aan lahayn lama tukan karo wa cinda alisfiraari jaalla noqoshada agteeda qoraxdu markay sii dhacaysay midab jaallahay bixisaa markay dhacayso qoraxdu midabkaa jaallahay bixinayso agteedana waa xaaraan in la tukado salaadaan sabab lahayn xataa yakmula ilaa uu ka kaamiloobo guruubuhaa guruubu shams qoraxda dhicitaankeedu ilaa uu ka dhammaystirmo oo si saaniya ay u dhammaystiran ay qoraxdu uga dhacdo wa cinda istiwaa'iha qoraxda sinaashadeeda agteedana waa xaaraan qoraxdu markay bartamaha cirka ay marayso oo dhinaca barina aysan u badnayn dhinaca qoraxdhacana aysan u badnayn oo bartamaha ay maraysana waa xaaraan salaadaan sabab lahayn lama tukan karo xataa tazuula ilaa qoraxdu ay dhinaca maqribka uga suusho dhinaca qoraxdhaca ilaa dhinacaas wax yar ay uga sikato waa dhinacii yani wakhtigii wakhti duhurkii zawaalku waa wakhti duhur ilaa wakhtigii zawaalka la gaaro wakhtigii duhurka la gaaro bartamaha qoraxdu markay marayso xaaraan wey salaadaan sabab lahayn in la tukado ilaa fii yowmi اljumuca maalin jumca maahan maalinta jumcaha waxaa laga soo reebi waqtu اlistiwaa qoraxdu bartamaha cirka markay marayso maalin jumca waa la tukan karaa amaa maalmaha kale waa xaaraan salaadaan sabab mutaqadima lahayn walaa muqaarin aan lahayn faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara wey fi salaati salaadii ayuu u fasliya halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo salaada axkaamteeda sunnooyinkeeda arkaanteeda shuruuddeeda makruuhaadkeeda iyo waxyaalaha burinaya salaada walahaa salaaddu waxay iska leedahay shuruudun shuruuday leedahay shuruuddaasi waa shuruud gaaraya ilaa shan iyo toban shardi shan iyo tobanka shardi guud ahaanba sheekhuu noo sheegi doonaa wa arkaanun arkaanna way leedahay arkaantaasi waxay gaari doontaa ilaa toban iyo toddoba rugni wa mubdilaatun waxyaalo buriyana way leedahay kahiiratun ee fara badan wa sunanun sunnooyinna way leedahay kahiiratun fara badan wa makruuhaatun waxyaalo la nacay oo karaahiyahana salaaddu way leedahay kahiiratun ee fara badan dhammaantood sheekhaa noo sheegi doona fa amaa shuruuduhaa shuruudu salaa salaadda shuruuddeedii fa khamsata cashara shan iyo toban shardi ayay leedahay oo hal shardi oo ka mida hadduu qofkii uu ka maqan yahay salaaddii aysan ansixaynin axaduhaa shuruuddaa shan iyo tobanka midka ugu horeeya alislaamu islaamnimow koow horta qofku waa inuu muslim yahay qofka salaaddu ka ansixayso waa inuu yahay qof muslim ah falaa tasixu min alkaafir gaalkama ansixayso liannahaa cibaadatun taxtaaju ilaa niya salaaddu waa cibaado waxay u baahan tahay in la niyeysto wa huwa gaalkuna laysa min ahlihaa ahli niya kamaa mara fi lwuduu gaalkuna hadda niyaba ahalba uma aha marka gaalku hadduu yidhaaho waan tukan wax ka ansaxayaa ma jiraan waxyaalahan gaalada baadariyaasha iyo kirishtanka iyo kulli ay kaniisadahooda ay salaad ku tilmaamayaan waa wax uun cadaab loogu sii siyaadinayo wax ka ansaxayana male cadaab unbay kusii siyaadsanayaan haaniha shuruudda midkeeda labaad atamyiizu wax kala soocid wey qofka salaaddu ay ka ansixayso waa inuu caqli leeyahay qof caqli leh waa inuu yahay falaa tasixu salaaddu ka ansixi mayso min gayri اlmumayis qofaan xadkii caqliba aan gaarin xadkii garaadka ee caqligaba aan gaarin ka diflin sakiirkii aan weli yacni caqli aan yeelan oo kale oo saddex jir iyo afar jir iyo shan jir iyo kama ansaxayso wa majnuunin qof waalan oo kale kadaalika qof waalan isaguna salaadu ka ansixi mayso maxaa yaele caqliga shardi ah haaliثuhaa shuruuddaa midkeeda saddexaad dukhuulu اlwaqti waktiga gelitaankiisii waxaa kaloo shardiga waktigii in la gaarin waa sida hadda awqaadda aanu soo sheegnay maxaa yeele salaadaan waktigeedii la gaarin ma ansaxayso ina الsalaata kaanat calى اlmu'miniina kitaaba mawquuta ilahay wuxuu yihi salaadda waktigaa loo sameeyey waktigii ilaahay u sameeyey ka hor haddii aad tukatid salaaddii ma ansaxayso raabicuhaa shuruudda shardigeedii afaraad alcilmu ogaanshaw bifardiyatihaa fardiyati salaa salaadda faradnimadeedii la ogaado fi ljumlati guud ahaan yacni si tafsiila fi ljumlati waxaa loola jeeda salaaddu inay waajib tahay waa inaad ku cilmi leedahay fi ljumlati guud ahaan guud ahaan maxaa loola jeedaa yacni tafsiil qofka haddii la su-aalo la yidhaaho meeqa arkaanu salaad soo tiri waajibaatu salaad soo tiri hal hal inuu u sheegi yaqaano shardi ma aha hal hal inuu u tiriyo shardi ma aha maxaa yaele haddii sidaa la yidhaaho oo la yidhaaho qofku waa inuu tirin karo arkaanu salaad oo mid mid uu u tirin karo waajibaatu salaad mid mid uu u tirin karo dee qofaan kitaab akhrisanba waxay noqonee inaysan salaaddu ka ansixin taasna suurtagal ma ah marka waxaa loola jeedaa marka la leeyahay alcilmu bifardiyatiha fi ljumla guud ahaan waa inuu og yahay salaaddu inay ka kooban tahay sunnooyin iyo waajibaad ilaa salaadda qofku markuu tukanayo waxyaalo badanoo sunnooyinana wuu samaynaa waxyaalo badanoo waajibaadana wuu samaynaa ugu yaraan qofku hadduu jaahil yahay waa inuu ogaado salaaddu inay ka kooban tahay waajibaad iyo sunnooyin laakiin shardi ma aha qofka inuu soo tirin karo haddii la yidhaha amarkaanu salaad waa imisa inuu kow labo saddex uu dhihi karo shardi maaha taas khaamisuhaa khaamisu shuruud shuruudda middeeda shanaad anlaa yactaqida qofku waa inuusan caqiidayn fardan waajib waajibkaasoo min furuudihaa furuudi salaa salaadda waajibaadkeeda ka mida sunnatan sunno waa inuusan u caqiidayn waajibaadkii salaadda waajib ka mida waajibkaas waxaa loola jeedaa fardan mucayanan fardan mucayanan waajib gaar ah waa inuusan u aaminin inuu sunno yahay oo maalan haddii takbiirat lixraam salaadda xidhashadeedii allahu akbarti hadduu yidhaha allahu akbarti salaadda lagu xidhanayo waa sunno eberowey salaadu ka ansix mayso ama hadduu guud ahaan uu iska yidhaaho salaaddii sunnana way ku jirtaa waajibna wuu ku jiraa haddii kala shaandheen la yidhahna uusan kala shaandhayn karin salaaddiisi saxiix wey laakiin hadduu farad gooniya uu beegsado hal faradoo gooniya hadduu beegsado oo maalan uu yidhaha qiraa'atu alfaatixa waa sunna eber wey kaas ma ansaxayso salaaddiisa saadisuhaa saadisu shuruud shuruudda shardigeedii lixaad addahaaratu dahaaro qaadasho wey can ilxadadi xadadkii laga daahir yahay xadadkaasoo alakbari weynaa iyo walasqari midkii yaraaba xadadkii weynaa waa maa awjaba algusla waa wixii qubayska waajib ka dhigay xadadka yarna maa awjaba alwuduu waa wixii wasaqaadka waajib ka dhigay labadii xadadba qofka salaada tukanaya waa inuu daahirka yahay saabicuhaa saabicu shuruud shuruudda midkeedii toddobaad addahaaratu dahaaro weeye cani najaasati najaase laga daahir yahay fi thawbi maradii iyo walbadani korkii iyo walmakaani booskii lagu tukanayay saddexdaba waa inuu najaase uu daahirka yahay qofka haddii saddexdaa mid ka mida nijaasa ay kala xidhiirto ma ansaxay maalan maradiiyaa nijaasa jirkiisiiyaa nijaasa makaankii uu ku tukanayey ayaa nijaasa ma ansaxayso salaadda haaminuhaa haaminu shuruud shuruudda midkeedii sideedaad satru lcawrati cawrada asturitaankeedii wey qofka cawradii inuu asturana waa shardi min shuruudi salaa haddii cawradiisii qeyb ka mid aho ay bannaanka taallo salaaddiisii ma ansaxayso haweenaydii maalan markay tukanayso markay sujuudayso oo kale cagteedii hadduu bannaanka iska taalo cagteedii ama ciddidii lugta ka mida lugta ciddiyaheedii farihii ciddiyaha ciddi ka midu hadday bannaanka taallo salaaddeedii ma ansaxayso walidaalika in lagu dadaalo wey satru lcawra taasicuhaa taasicu shuruud shuruudda midkeedii sagaalaad istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeedii wey istiqbaalu cayni اlqibla qiblada caynteeda qaabilitaankeedii wey qiblada in la qaabilana waa shardi min shuruudi salaad ilaa xaalado laga soo reebo maahan ilaa fii shiddati اlkhawf ilaa haddii cabsi ay jirto oo qofku dagaalkii gaaladuu ku dhex jiraa suurtagalna ma uma helayso inuu qibladii qaabilana way u suurtogeli weyse marka isagoon qibladii aan usii jeedin salaadda way ka ansixi oo daruura jirta waxaa kaloo laga soo reebi wa fii nafli safari almubaaxi safarku hadduu yahay safar mubaaxa sunnana uu tukanayo oo uu gaadiid saaran yahay daabaduu saaran yahay faraskiisii dameerkiisii diyaaraddiisii gaarigiisii ayuu saaran yahay gaarigii korkiisii wuxuu rabaa inuu ku sunnaysto salaatu duxadii salaatuleylkii rawaatibtii watarkii ayuu rabaa inuu ku tukado gaariga korkiisa gaariga ama daabadaadu jihada ay u socoto ayaad isaga tukanaya ama bari ha noqoto ama galbeed ha noqoto oo haddaad soconayso musaafir aad tahay labadaa xaaladood intaan ahayn qofku inuu qiblada qaabilo waa shardi caashiruhaa caashiru shuruud shuruudda midkeeda tobanaad tarku lkalaam hadalka ka tegiddiisii wey dee hadaloo dhan waxba shardi ma ahane walow bixarfin mufhimin ba allah ka dhigo hal xaraf oo macno dhalinayaba ha noqdee salaadda waa ku buri oo halka xaraf oo macnaha dhalinaya waxaa ka mid a masalan qofkii wuxuu yidhi qi oo kale qaaf hoos dhigan ayuu ku dhawaaqay qi waa ficil amar ka yimid waqaa yaqii qi qi ilaaliy waa macnuu dhalina ama wuxuu yidhi ci wacaa yaci ci hadduu hal xaraf oo macno dhalinayo uu ku dhawaaqo salaaddii badalad haddii laba xaraf uu ku dhawaaqana walow yaysanba wax macnaa faa'iideyn hadday doonaan oo maalan wuxuu iska yidhi ba qaaf uu iska yidhi ba iyo qa baqa uu iska yidhi baqa baqa ba iyo qaafuu ku dhawaaqo wax macnaana ma lahan laba xarafba hadday gaarhaan shardi ma aha inay macno dhaliyaan alxaadi cashara shardiga kow iyo tobnaad tarku lafcaali afcaasha iyo dhaqdhaqaaqa ka tegitaankoodii wey afcaashaas oo alkahiirati ee fara badan afcaal fara badan qofku waa inuu iska ilaaliyo intuu salaada ku jiro almutawaaliyana waa shardi labadaa shardiyaa shardi ah alkahiira almutawaaliya ficil fara badan waa inuu iska ilaaliyo fara badan waxaa loola jeedaa sida safiinada aanu ku soo qaadannay waa halaada xarakaatin mutawaaliya saddex gooroo xidhiira hadduu qofku dhaqdhaqaaqo walow hal xibinba yuusan saddexda goor dhaqdhaqaajine oo saddex xibnood oo kala duwanba ha dhaqdhaqaajiyee haddayba xidhiiraan saddexda dhaqdhaqaaq haddayba xidhiiraan salaadiisii way burtay salaaddiisii way burtay saddex goor oo xidhiira hadduu dhaqdhaqaaq sameeyo tarku lafcaali afcaasha ka tegitaankeedii afcaashaasoo alkahiirati ee fara badan athaani cashara shardiga labiyo tobnaad tarku lakli washurbi tarku lakli cunidda ka tegitaankeedii washurbi cabitaanka ka tegitaankiisii wey haddee cunid iyo cabid marka lagu leeyahay wax weyn inaad cunto ama wax badan aad cabto shardi ma aha walow simsima waaxida walow simsimatan waaxida hal sisin oo keligeeda haddii aada laqdid biso salaaddii waa kaa burtay hal xaboo simsim ah hal xaboo beriis haddii aada laqdid camdan kas aada u samaysid salaaddii waa kaa burtay salaaddii waa kaa burtay walow qadrata maa hal dhibacoo biyaaba allah ka dhigo haddii kas aad u cabtid salaaddii way kaa burta aلثaaliثa cashara shardiga toban iyo saddexaad allaa yamdiya ruknun rugni waa inuusan soo tegin rugnigaasoo qowliyun ee hadal loo nisbeeyey sida faatixadii oo kale qowligu shardi ma aha ow ficliyunna meesha way kugu jirtaa ama rugni ficliya kalictidaal rugni qowl ah oo carabka laga sameeyo sida faatixadii oo kale ama rugni ficil ahoo afcaasha laga sameeyo sida ictidaalkii oo kale ficilkaasi ha noqdo rugnigaasi qowli ama ficli ha noqdee waa inuusan rugnigaasi soo tegin maca shaki shakiga micigiisa waa inuusan rugnigaasi uusan soo tegin fii niyati taxarum xirashada niyadeedii lagu shakisan yahay adoo xirashadiiba aadan meel iska saarin oo wixii la niyeysan lahaaba aadan meel saarin ayaad rugni dhammaystirta faatixadii aad wala daaliin geysa adoo shakigii weli kugu jiro shakigii oo maxaad ku shakisan tahay waxaad ku shakisan tahay niyadii xirashada oo maalan waxaad ku shakisan tahay salaada aada niyeysatay ma duhur aada niyeysatay mise casir ama waxaad ku shakisay waxa aad niyeysatay ma salaad farada mise waa salaad sunno ah adigoo weli shakigaas iyo taradudkaasi kugu jiro ayaad rugnigii dhammaystirtay faatixadii dhammaystirtay ama rugni ficli ah ayaad dhammaystirtay adigoo shakigii weli kugu jiro allaa yamdiya rugnun rugni waa inuusan soo tegin rugnigaas oo qowliyun qowl loo nisbeeyey aw ficliyun ficilkiina waa la mid maca shaki uusan soo tegin oo fii niyati taxarug niyadii xirashada lagu shakisan yahay aw amase yaduula waa inuusan dheeraanin zamanu shaki zamanka shakigu uusan dheeraanin curfan xagga caadada oo zamanka shakiga dheeraashadiisa maxaa loola jeeda wax rugniya maba samayne yacni zamankii shakigii wakhtigii aada shakisanayd oo taradudaysay oo qalbigaaga iyo maskaxdaada aad ka taradudaysay ayaa wakhti dheer noqday walow yaadanba samayn rugni qowli ah ama rugni ficliya yaadanba samayn haddaad doonto oo maalan shakigii heer waxaad gaartay lacalla haddii faatixada inta la bilaabo la dhammaystiro intii faatixada laga dhammaystiro ayaa shakigii weli kugu socdaa oo waxaadna ku shakisan tahay fii niyati taxarug niyadii xirashadii ayaad ku shakisantahay shakigaasna heer wuxuu kula gaaray lacalla haddii faatixada lasoo bilaabi lahaa la dhammaystiri lahaa welina shakigii waa taagan yahay salaaddii waa burtay markaa alraabica cashara shardiga toban iyo afaraad an laa yanwiya qofku waa inuusan niyeysan qadca salaa salaadda goynteeda waa inuusan niyeysan qofku hadduu niyeysto salaaddii inuu ka baxo salaaddii waa ka burtay xaalan aw ma'aalan xaaladdan uu salaaddii niyeystay inuu gooyo aw ma'aalan ama mustaqbalka dambe ayuu wuxuu niyeystay salaaddii inuu gooyo oo mustaqbalka maxaa loola jeedaa maalan ragcadii ugu horraysuu ku jiraa markaasuu wuxuu niyeystay ragcada labaad markaad gaarto salaaddaba isaga bax hadda ha ka bixin oo halka ragco dhammaystiro laakiin ragcada labaad markaad gaartid maalan salaaddiina ma dhowo waa rubaaciyo waa afar ragco salaaddii waa hulaasiyo waa saddex ragco muxuuna niyeystay hadda iska wadoo ragcadan hore dhammaystiro laakiin ragcada labaad markaad gaarto ka bax salaadda eber wey isla markaasuba salaaddii ka baxay iyadoon ragcadii labaad xataa la gaarin marba haddii niyadaba ay kaa soo gasho salaaddii inaad kala goyso salaaddii waa burtay waa burtay salaaddii alkhaamisa cashara rugniga shan iyo tobnaad an laa yucalliqa qadcaha salaadda goynteeda waa inuusan ku xirinin calaa shay-in shay uusan ku xirin ow amase yataradada waa inuusan ku shakin uusan ku laalaaban fii qadcihaa qadci salaa salaadda goynteedii waa inuusan ku laalaaban shardiga shan iyo tobnaad ee shuruuddii ugu dambeeya wuxuu ku yidhi sheekhu waa inuusan qofka tukanayo salaadda goynteedii uusan wax ku xirin amaa salaadda goynteedii hadduu wax ku xiro oo maalan wuxuu yidhi qofkaa hebel la yidhaha masjidka hadduu soo galo salaaddii waa ka baxaa ama aan dhex marsiiyo ama bilow ha ii joogto qofkaa masjidka hadduuba soo galo iridaba uu ka soo galo masjidka waa ka baxaa saasuu niyeystay isla markaasuba ka baxay niyada ma kaa soo gashay kaas bis salaaddii halkaasi ku baaba'da aw yataradada fii qadciha salaadda goynteediina waa inuusan qofku ku laalaabanin oo ku laalaaban maxaa loola jeeda maalan wuxuu is yidhi salaadda ma ka baxdaa mise waa sii wadataa haddiiba arrinkaasiba qalbigaagu soo galay ha isdaalin salaaddii way kaa burtay haba isdaalin maalan raashinaa meesha kuu yiilay hortaada yiilay neef ariyaa soo baxayoo raashinkiiyuu kaa cunay neefkiina gacan lama gaartid waxaa is tidhi neefka ariga ah salaadda ma ka baxdaa raashinkii waa kaa dhammaystaye oo neefka ariga ma iska erisaa mise salaaddaada iska dhammaystirataa waxani waa adduunye iska cuno cuntada mar kalead heli doontaa marba taasi ma soo gashayba qalbiga oo ku dhammaatay isdaalin ma ka baxdaa maseba neefkan ma erisaa mase bis waa dhammaataba salaaddii salaaddii waa dhammaatay dadka qaarkood waxay samaynayaan markii arrinkaasoo kale uu qabsado neefkii maalan waxay rabaan inay eryaan waa salaamo noqsanaya asalaamu calaykum asalaamu calaykum markaas kabacdii neefkii eryaaya oo maxaa salaamo naqsiba kuu geeyaba salaamo naqsi waaba ka baxay salaad maba ku jirtid wax qof waxa salaamo noqsanaya qof salaad ku dhex jira wey assalaamu calaykum ta marka aad leedahay wax faa'iidahay ku leedahay malahan maxaa yeele salaaddii waadba ka baxday marba haddii qalbigaagaba ay ku soo gashay oo qalbigaagaba ay ku soo dhacay neefkaasi ma erisaa mise salaaddaadaad wadataa salaaddii way ku dhammaatay allah subxaana wa tacaala